waa hagaag waa hagaag weli bartanka waxaan aga jirnaa barnaamijyadii aan idinkugu talagalnay barnaamijkan markan aan nagu soo maqanno waa barnaamijkii suugaanta waxaa halkan inooga soo jeedi doona faysal ee dhegaysi wacan waa faa'iidooyinka suugaanta ay leedahay haddaba dhegaysi wacan yaal ku soo dhowaada barnaamijkii suugaanta oo maanta aanu kaga hadlayno faa'iidooyinka ay leedahay suugaantu waxaana inoo soo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya anigoo ah faysal ciise saleebaan suugaantu waxa ay ka hadashaa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha siyaasadda iyo qaybaha arrimaha bulshada marka laga soo tago waxyaabaha ay maansadu ka hadasho waxaa muhiim ah in la tixgeliyo faa'iidooyinka suugaantu u leedahay bulshada ay ka soo dhex baxdo haddaba haddii dhab loogu kuuro galo faa'iidooyinka suugaantu u qaban jirtay soomaalidii hore ee aadka u xiisayn jirtay waxaa lagu soo koobi karaa saddex faa'iido oo kala ah warisgaarsiinta ama warbaahinta afayeennimada iyo ku hadlidda codka bulshada kaydinta iyo diiwaangelinta taariikhda haddii aynu soo qaadanno waxtarka koowaad oo ah doorka warisgaarsiinta maansada sida laga warhayo soomaalidii hore ma haysan qalab warisgaarsiineed iyo mid warbaahineed toona taas beddelkeeda qaybaha kala duwan ee maansada sida gabayga geeraarka guurowga buraanburka iyo dhammaan noocyada kale ee sugaanta ayaa ku jiray kaalinta warisgaarsiinta iyo warbaahinta maanta sidaa daraaddeed ayaa markaa fariin la isu dirayo ama la doonayo in war la faafiyo la door bidi jiray suugaanta oo dadku ka xifdi iyo xiisayn badan yihiin hadalka caadiga ah arrintaasna waxaa inooga marakacaya gabayga la xidhiira sheekadan oo ay tirisay jamaad sheekh cabdile xasan oo sayid maxamed walaashiis ahayd horraantii sannadkii kunsagaalboqolyoabaatankii ayaa gumaystihii ingiriisku dagaal cir iyo dhul ah ku soo qaaday xaruntii daraawiishta ee talex kadib markii dayuuradihii ingiriisku duqayn lixaadle u geysteen taliskii daraawiishta ayay taasi ku kaliftay in ay sayid maxamed cabdile xasan iyo koox yar oo la socota u qaxaan dhanka webi shabeelle iyagoo ugu dambaystii gaaray halka loo yaqaano imey oo sayidku markii dambe ku geeriyooday geeridii sayidka kadib waxaa burburay nidaamkii daraawiishta xaasaskii iyo heladii sayidka iyo intii ku dhoweydna waxa ay magan galeen boqortooyada caruusada ee reer daadhi oo degganayd meesha loo yaqaano gindir oo ka tirsan maamulka ethoobiya inkastoo la magangeliyey lama wada marxabaysan ee waa la gacmagacmeeyey sida ay caddeeyeen taariikhda iyo gabayadu waxaana islamarkiiba laga doonay oo laga damaaciyey xaasaskii iyo haweenkii ay ka dhinteen reer cabdile xasan nin la odhan jiray calidiinqo oo guriga nuux maxamuud daadhi oo boqor ahaa ka tirsanaa ayaa guursaday mid ka mid ah xaasaskii sayidka oo naado buraale cali loo yaqaanay khayaash maash oo isaguna boqortooyada ka tirsanaa ayaa waxa uu doonay jamaad sheekh cabdile xasan oo sayidka walaashiis ahayd jamaad guurkaas waa ay ku gacan saydhay waxayna diidmadeeda ku muujisay gabay ay xuseen dhiqle oo daraawiishta ka tirsanaa ugu sii dhiibtay khayaash maash iyo qoyskii reer boqor jamaad oo suugaanta u isticmaalaysa warisgaarsiin iyo warbaahin waxa ay gabay ku tiri xuseenow qof meel laga hayo mahsan baan ahaye murugaygu raagto qalbigu way madow yahaye mid yaroonku faro iiga gee madaxda reer daadhi muddaday shiraan iyo ka weri madasha geedkooda axmed iyo mukhtaar iyo u sheeg qoonka maxamuud leh xasan iyo khayaash maash abtow dhabugu maaweeli malow dhime ee reer maxamedow waadi moog tahay dheh maxaad igu mihiibteen sidii naado miis daran dheh magaceed ba'falan baad hesheen oo muraado ah dheh ninkii aniga ii mohanayow ma ii caynkaas dheh waxaanahay qof gudubtiisa maqan minyadeed qaba dheh murdud baan habeen iyo dharaar meel la duubnahay dheh macno malaha xaajada sidaad milicsanaysaan dheh maroor kuma gudlooda goodirkan loo macnayn iga dheh malaa baan ku suu suci lahaa lay magbixiyaa dheh xaqaad iga mihiibteen intuu jiro makaankiinna inkastoo mudaahano warqado laygu madadaasho maqli maayo guur reer taray maalig baa jire eh macbuudkii uuntaa qadaray moogansaan ahaye majnuun waalan baan samir aqoon mowd hadduu hele eh mishmishiiqsigii iyo ka tegay madhifkaboodkiiye magac iyo martabo loo xishiyo muuna ina aadmi maantaan lahaa lama hadleen magaca raytaade muquunoobayay caawaba haddaad igu murmaysaane magantiinna goortaan noqdee idin miciin mooday markab jabay sidiisii weydinkii noo mahoobiyaye maatada dabkii laga dhiciyo maalkii noo celiya waxay gobi ku maamulan jirtana waa milgo ee yeela muslin idinka kiin iga xigsada meesha laga waaye marantaan idiin noqonayaa haddaan helo muraadkay eh marxab baan la taagnahay haddaan layga maarmayne dabadeedna hay meheriyeen muqadimiintiinnu haddii kalena waa iga maxruum magaca rusaadba kadib markii gabaygaasi soo baxay arrintii si wanaagsan ayaa loo maamulay daraawiishtiina waxaa loo celiyey wax alla wixii ay tabanayeen ee mood iyo noolba lahaa jamaadna laguma dirqiin guurkii khayaash maash ee ay diidmadiisa suugaanta ku baahisay fariimaha isgaarsiineed ee suugaanta la isugu gudbiyo kuma ay koobnayn kuwa la isugu diro waddanka gudihiisa oo keliya ee waxaa sidoo kale maanso fariimo muhiima xambaarsan loo diri jiray waddamada shisheeye